xalay deegaanada maamulka hirshabeelle laga diiwaangeliyey kiisas hor leh oo covid nneteen ah islamarkaana ay sii kordhayaan cabsida xanuunkaasi laga muujinayo ayaa waxaa jira dadaalo ay sameynayaan hay-adaha dowladda gaar ahaan shaqaalaha maxkamadda raacfaanka gobolka shabeellaha dhexe yuusuf maxamed cusmaan waa sarkaal ka tirsan maxkamadda racfaanka gobolka shabeellaha dhexe waxa uu sheegay in dadka yimaada maxkamadda ay u sameeyaan agabka looga hortago cudurka dilaaga ee covid
covid annaga taxadirka ka muujina waxaa kamid ahay dadkoo la kala fogeeyo oo u dhexeeya muddo adiga adi masaafa hal mitir camala loo dhexaysiiyaa sidoo kale gacnaha waa la dhaqaa waxaa kaloo taallo daawadii oo jeermis dilaha aheeday iidana oo dadka markay yimaadaan gacnaha loo mariyo taxadar adiga in la eg in nagu filan aan sameynaa wallaahi waa khatar jirto laakiin fasaxa iyo kala dirka shaqada la joojiyo yacni waa wax maamulka sare ee maxkamadda ku xiran annaga taxadir in la eg waa samayhaynaa intii tabartaynaa dadka in la kala fogeeyo in yacni daawadii la isticmaalo oo jeermisdila aheeday waxyaabahaas o dhan waa samey karnaa bulshada waxaan ugu baaqayaa in laga digtoonaado cudurkan khatartiisa le oo dunida daafeeda kala duwan ka jiro sidoo kale waxaan ugu baaqayaa in yacni masaafada isumaatanka la kala fogeeyo sidoo kale in gacnaha biyo nadiifa iyo yacni waxyaabihii wasaaradda caafimaadka talooyinkeena siinaysa lagu dhaqmo intaasaan u dardaarmayaa dadweynaha iyo dadka maxkamadaha ka shaqeeya dhinaca kale kusimaha guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka shabeellaha dhexe maxamed xasan maxamuud ayaa wasaaradda caafimaadka hirshabeelle ka codsaday in agabka looga hortago cudurka covid nneteen lasoo gaarsiiyo maxkamadda maadaama ay tahay goob maalin kasta ay bulshadu suga timaado khatarta cudurkan uu leeyahay ilaaha naga badbaadiyo ilaah wax badbaadiyo balse bahda cadaalad bahda garsoorka wuxuu iskaga waxay macnaha ay uga difaac jiraan waxay qaataan qalab af xirki loogu talagala ayay qaataan iyo gacmo dhaq waxaan ka dalbanaynaa wasaaradda caafimaadka wax kasta oo looga hortegi lahay cudurka covid nneteen si kastaba ahaatee waxaa soo kordhaya cabsida laga muujinayo soo labakaclaynta cudurka dilaaga ah ee covid nneteen guud ahaan deegaanada maamulka hirshabeelle iyadoo isbuucan gudihiisa in ka badan afar qof la diiwaan geliyey oo qaba cudurka covid nneteen